بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah yukrein oo markii ugu horaysay gantaalada ridada dheer ee reer galbeedka ku weerartay gudaha ruushka iyo maraykanka oo digniin ka soo saaray weerar culus oo uu mar kale ruushka ku qaaday yukrein xilli xukuumadda washington saacadihii la soo dhaafay hub hor leh ay ku wareejisay kiyef waxaan soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda u dhexaysa reer galbeedka iyo ruushka maliishaadka xuutiyiinta ee fadhigoodu yahay yemen oo beegsaday markab laga leeyahay dalka turkiga kaas oo shixnada u waday maamulka gumaystaha yuhuudda haddaba maxaa ka jira in milkiyadda markabkaasi uu leeyahay mas-uul ka tirsan xisbiga talada haya ee turkiga maliishaadka hoostaga iiraan ee ku sugan waddanka suuriya oo sii xoojiyey weerarada ay ku beegsanayaan saldhigyada ciidanka maraykanka ee dalkaasi ku yaalla madaxweynaha hadda haya talada maraykanka ee jo baiden oo la sheegay inay suurtagal tahay inuu iscasilo inta uusan xilka ka degin laba bil kadib maxaan ka ognahay fawaa'idda socdaalka iyo safarka lagu kala barto dhulka ihtimaam intay la eg ayay aqoon-yahanada muslimiinta siiyeen cilmiga loo yaqaano juqraafiga qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها
waa hagaag waa maalinimo arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha jamaadul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa saacada un kadib markii madaxweynaha maraykanka jo baiden uu xukuumadda kiyef u oggolaaday inay adeegsato hubka ridada dheer ayaa la soo warinayaa in yukrein ay sawaariikh dhowr ah ku garaacday waddanka ruushka sawaariikhdaas ayaa beegsaday saldhigyo militari oo xasaasi ah baqaaro hubka lagu keediya iyo sidoo kale xarumaha tamarta inkastoo aan si rasmi ah faahfaahin looga helin goobaha ay ka dhaceen weeraradaasi xukuumadda zeleniski waxa ay sheegtay inay sii wadi doonto weerarada ay ku beegsanayso gudaha ruushka arrimahan oo dhammi waxay ku soo aadayaan iyadoo saacadihii lasoo dhaafay faladimir putin uu wax ka beddel ku sameeyey siyaasadda ruushka ee nukliyerka waxaana lagu soo daray arrimo dhowr ah oo xukuumadda mooskow u oggolaanaya inay adeegsato hubkaasi dilaaga ah waxaana ka mid ah haddii ay la kulanto weeraro sawaariikh ah ama haddii dowlad ka mid ah dowladaha isbahaysiga nato ay ku xadgudubto ruushka guud ahaan wadammada qaybta ka ah isbahaysiga loo aqoonsan doono inay colaadda qayb ka yihiin sidoo kale haddii la adeegsado sawaariikhda baalistiga ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa ka mid ah xaaladaha ruushka u oggolaanaya inuu isticmaalo hubkaasi dhankeeda safaaradda dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ee magaalada kiyef ayaa sheegtay in laga yaabo in maalmaha soo socda ciidanka ruushka ay duulaan ballaaran ay ku qaadaan gobolka kurisk xukuumadda faladimir putin ayaa lasoo werinayaa inay isku diyaarinayso duulaan ballaaran oo ay ku qabsanayso gobollo muhiim ah oo ka tirsan yukrein inta uusan jagada aqalka cad uu la wareegin donald trump oo ballanqaadyadiisa doorashada ay ka mid ahaayeen in uu joojin doono dagaalka ruushka xukuumadda moscow waxa ay doonaysaa inay qabsato gobollo muhiim ah inta aan la gaarin sannadda si haddii ay dhacdo in dowladaha reer yurub ee wadahadal la gasho ay gobolladaas gacanteeda ugu horaan dhanka kale dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa hub hor leh waxay ku sii daadgureynaysaa gudaha yukrain sarkaal sare oo amerikaan ah oo diiday in magaciisa la shaaciyo ayaana warbaahinta u sheegay in xukuumadda jo baiden ay oggolaatay in bariga yurub la geeyo miinooyinka lagu beegsado ashkaasta iyo sidoo kale kuwa lagu beegsado taangiyada كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كلما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo ah laaba halkan uu inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi waad mahadsan tahay suheyb waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinno canaawin kala duwan oo xiise leh qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa wargeyska washington post ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo bulshada maraykanka inteeda badan oo qabta aragti ah in baiden uu iscasilo muddada hadda uga dhiman xilka uuna mas-uuliyadda aqalka cad ku wareejiya ku-xigeenkiisa kamala harris joornaalka oo soo xiganaya qaar ka mid ah dadka deggan gobollada indiana iyo californiya ayaa sheegaya in baiden inta uusan xafiiska ka tegin uu doonayay inuu sii rogo waxyaabo badan taasina ay ka habboon tahay in kamala harris uu xilka ku wareejiyey inta ka harsan labaatanka bisha koowaad ee sannadka soo aadan dimuqraadiyiin badan ayaa aaminsan in harris ay muddadan u noqon karta fursad ay ku fulin karta qaar ka mid ah ballanqaadyadii ay samaysay intii ay ku guda jirtay ololaheedii doorashada ee guuldarrada ku soo idlaaday jo baiden ayaa maalmahan wada dhaqdhaqaaqyo xooggan oo siyaasadeed ukrain ayuu u fasaxay adeegsiga gantaallada riddada dheer waxa uu sidoo kale la kulmay oo uu fadhiyadoodii ugu dambeeyey la qaatay dowlado badan oo aysan siyaasad ahaan isqaadan trump oo uu shiinuhu ugu horeeyo tallaabooyinkan xasaasiga ah ayaana la saadaalinayaa in amerikaan badan ay u doorbidayaan in baiden uu iscasilo maalmaha yar ee uga dhiman in xafiiska uu ka tago markan iyo qodobka xiga xubinta xukuumadda ankara oo dhex muquuranaysa fadeexa xooggan kadib markii badda cas saacadihii lasoo dhaafay lagu weeraray markab shixnad u siday dekedaha yuhuudda oo ay leeyihiin saaxiibada ordogan ee dhanka siyaasadda iyo xubno muhiim ah oo ka tirsan xisbiga haya talada waddankaas sida uu daabacay wargeyska ka soo baxa dalka norway ee trade wednes kana faallooda arrimaha ganacsiga badaha isaga kala goosha waxaa saacadihii koobnaa ee lasoo dhaafay badda cas lagu weeraray markabka anadolio s oo laga leeyahay gudaha dalka turkiga kaasoo ay wada leeyihiin xubno ka tirsan xisbiga hadda hoggaanka u haya talada dalka turkiga ee a k bart iyo ganacsadaha caanka ah ee sahil zaki oo lagu yaqaano in shirkadihiisa oo idil ay xiriir ganacsi oo qoto dheer ay la leeyihiin maamulka yuhuudda kooxaha xuutiyiinta yeman ayaa markabkan ku ekeeyay gantaallo xooggan oo nuuca baaliistiga ah waxaana kooxda u hirgashay in warbaahinta ay la wadaagaan sawirro muujinaya halka laga leeyahay asal ahaan markabkan iyo magaciisa rasmiga ah waxaa hadda sinaba la isku qabadsiinla yahay fashilkan siyaasadeedna dhexda ka istaajiya xukuumadda ordogan ayaa ah in horay ay u shaacisay in xiriirkii ganacsi ay u jartay kayaanka sahaa'inada afar iyo tobankii bishan aynu ku guda jirna ee nofembarna ay dhanka kale sheegtayba in gebi ahaanba ay soo afmeereen cilaaqaadkii kala dhexeeya maamulka isugu yaraa israa'iil qabarkii midkaas xigayna uu noqday in la weeraray oo ay kaamirooyinku soo qabteen markabkanaan xogtiisa soo xusnay waana tallaabo mar kale si cad dadka u tusinaysa labawajiilanimada dhabta ah ee turkiga waxaan la yaabanahay halka ay israa'iil ku sii socoto waa ciwaanka warbixin uu daabacay joornaalka the jerusalem post oo diiradda lagu saarayo xaaladda bulshada yuhuudda iyo sida ay uga quusteen wax xabadjoojin ah iyo in dagaalka khaza uu soo gabagaboobo muddooyinkan dhow joornaalka oo soo xiganaya maqaal uu qoray qoraaga yuhuudiga ah ee lagu magacaabo sharwin bamrantis ayaa sheegaya in maamulka yuhuudda uu waaye oo laga dilay dhallinyaro badan oo uu sheegay inay ahaayeen kuwii ugu wanaagsanaa jiilkooda ayna ka maqan yihiin maxaabiis fara badan sidaas oo ay tahayna aysan weli u muuqan xal laga gaari kara dagaalka socda saxiifaddu waxay dhanka kale tibaaxaysaa mar haddii la dilay hoggaanka sare ee kooxaha muqaawamada filistiin ma jirta wax xal nabadeed ah oo soo socda kooxaha wax iskacaabintana ma jirta qaab looga saari kara gudaha khaza ayay leedahay warbixintu xogta joornaalka the jerusalem post waxay qaybaha dambe soo bandhigaysaa aragtiyo iyo talooyin lagu soo afmeeri kara dagaalka u dhexeeya yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada filistiin waana talooyin madhalays noqday oo ay horay u soo bandhigeen sahaa'ino fara badan oo ku daashay dagaalka filistiin sida in la dhiso guddi hor leh oo dhexdhexaadineed iyo in hay-ado caalami ah ay soo farageliyaan dagaalkan maamulka uu hogaamiye benyamin netanyahu ayaana maalmihii u dambeeyey waxa uu u muuqdaa mid si aad ah uu u gaaray kuleelka dagaalka xilli dhinaca kale fariimaha ka imaanaya dhanka muqaawamada ay mar weliba ku lifaaqan yihiin ereyo sahaynada loogu sheegayo in dagaalku uusan dhoweyn gowraca haldoorkooduna uu noqon doono faanoole fari kama qodna waxa loogu yeero sanduuqa lacagta adduunka ee i m f oo lacag deyn ah u saxiixay ukraine xilli aysan bixin boqolaalkii milyan ee horey loogu lahaa waa qodobka inoo xigay ee aan maanta xubinteenna ku soo qaadan doonno sida uu daabacay wargeyska sharqul awsad xukuumadda kiyef ayaa saacadihii lasoo dhaafay loo saxiixay adduun lacageed oo gaaraya ilaa hal dhibic hal bilyan oo dollarka maraykanka ah xogta joornaalku waxay intaasi ku daraysaa in iskugeynta lacagta guud ee ay kiyef ka heshay dhanka i m f ay gaaraysa ilaa sagaal dhibic siddeed bilyan oo dollar waana tan iyo markii uu bilowday dagaalka ay kula jirta dhiggeeda moscow markii ay soo gebagaboobaan colaadaha ka dhex xulcaya labada dhinac ayaa lagu warramayaa in ukraine ay ku adkaan doonto gudidda lacagahan deymaha ah ee ay soo qaadatay maadaama uu hoosudhac ballaaran ku yimid g d b-ga waddanka soo kabashaduna ay qaadan doonto wakhti dheer markan iyo qodobka ugu dambeeya xubinta iiraan oo muddooyinkii dambe xoojisay awoodda maleeshiyaadkeeda ku sugan gudaha dalka suuriya sida lagu warramayo xukuumadda tehraan oo muddooyinkii dambe loolan adag kala dhexeeya maamulka yuhuudda ayaa go'aansatay inay sii xoojiso awoodda maleeshiyaadkeeda ku sugan gudaha suuriya waana sida ay tebinayaan qaar ka mid ah saxiifadaha ka soo baxa bariga dhexe maleeshiyaadkan ayaa lagu warramayaa in muddooyinkii dambe ay si aad ah u beegsanayaan maamulka yuhuudda masaalixdiisa iyo sidoo kale xarumaha ciidan ee uu maraykanku ku leeyahay gudaha suuriya mid ka mid ah hay-adaha ka howlgala daaqilka suuriya ayaa ku warramaya in sannadkan laba kun afar iyo labaatan ay kooxaha ay taageertay iiraan ay saldhigyada maraykanka ee suuriya ay weerareen ilaa siddeetan iyo sagaal mar oo kala duwan taasoo badanaa ilaa hadda aysan shaacin xukuumadda washington guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa maanta xubintii wargeysyada oo aad ku dhegaysateen canaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkan idinku wareejiya walaalkayn suweyb cabdulaahi si halkaas aan uga sii anbaqaadna qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom مالح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag maxaan ka naqaannaa ahmiyadda ay leedahay dalbarashada iyo safarka ihtimaam intee la eg ayayse aqoon-yahanadii muslimiinta siiyeen cilmiga loo yaqaano juqraafiga warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir reer galbeedku wuxuu xilligan sheegtay inuu yahay kii ugu horreeyey ee bilaabay cilmi baarista iyo sahminta dhinacyada kala duwan ee cilmiga gaar ahaan arrimaha la xidhiira dhulka ama juqraafiyadda laakiin waxaa markaad u fiirsato qur-aanka aad arkaysaa in uu yahay kitaabkii ugu horreeyey ee dhiirigeliyey fikradda ikstishaafidda dhulka la socodka xaaladihiisa iyo makhluuqaadka qaybahooda kala duwan ee dhulka ku nool waxay muslimiintu ay nusuusta shareecada ay ka heleen adilooyin cadcad oo ku dhiirigelinaya inay ku ta'amulaan ama ay si wacan u dhugtaan aayaadka kowniga ee uu allah subxaanahu wa tacaala dhigay dhulka samaawaadka iyo nafta
قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل كان اكثرهم مشركين
aayaddan waxay caddaynaysaa muhiimadda ay leedahay in aan ku safarno dhulka oo aan eegno una fiirsano waxaa nagu xeeran si aan u ogaano sidii loo bilaabay abuurista waana arrin ku dhiirigelisay culimmadii hore ee muslimiinta inay soo saaraan diraasado iyo aragtiyo badan taasoo gacan ka geysatay horumarinta cilmigan u fiirsashada dhulka xogta ku duugan iyo guud ahaan qeybaha kala duwan ee aayaadka alle waxay keensanaysaa in qofka cilmi baarista sameynaya uu ka dhex helo waxyaabaha uu kurgelayo sifaadka ay leeyihiin waxyaabaha ay la gaarka yihiin asbaabaha keenay iyo xitaa ciladooyinkooda iyo sida looga faa'iidaysan karo natiijada ugu weyn ee ka dhalan karta dabagalkaas ayaana ah in qofku garto oo uu qiro rubuubiyada allah casa wajalla ee sameeyey mid weliba oo ka mid a ashyaadaasi haddana sugay sameyntooda allah subxaanahu watacaala wuxuu kitaabkiisa qur-aanka dadka ku amray in ay eegaan dhulka waxyaabaha dul saaran iyo samaawaadka oo allah sheegay in ay waana ugu filan tahay addoomaha allah wuxuu leeyahay والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب
haddaba maadada juqraafiga ee sida weyn loogu tiirsan yahay casrigan xaadirka ah waxay ka mid tahay culumta ku timid tafakurkaas lagu sameeyey dhulka waxaana muslimiinta ay kala soo dhexbaxeen aayaadkaasi kariimka aan soo dhegaysanay aqoon-yahanadii hore ee muslimiinta waxay markii ay socod ku soo mareen in badan oo ka mid ah dhulka ay iktishaafeen islamarkaana ay bannaanka keeneen waxyaabaha ku qarsoon dhulka waxay diiwaan geliyeen waxyaabaha uu la gaarka yahay iyo qaababka looga faa'iidaysan karo aqoonta ay soo kordhiyeen ayaana ilaa maanta si weyn looga faa'iidaystaa caalamka socdaalka iyo safarka ayaana ka mid ah waxyaabaha koryamaanka sida uu tilmaamayo sheekh cabdulilaah faa'iidada ku jirta maxay tahay dhulka oo la socdo ilaah baa taa inuu caddeeyay faa'iidada ku jirta oo aayaad dhowr ah oo ilahi wuxuu inoogu leeyahay afalam yasiiruu fi lardi fayanturuu kayfa kaana caaqibatu aladiina min qablihim dhowr ahayood suuratu yuusuf baa kusoo noqotay suurat alkaafir suuratu maaratay alxaj iyo suuratu maxamed intaba way kusoo laabatay aayaadkaas aayaad kaloo iyagana amar dhogsinaya nabiga sal sl leeyahay qul siiruu fi lardi iyaguna kusoo noqday suurat alancaam suurat alnaml iyo suurat alcankabuud iyo suurat alruum iyo ah iyo suurada kaleba marka faa'iidada ku jirta dhulka in la maro waxa weeye siduu ilah ba aayaadka inoogu sheegayo waxa weeye alictibaar waalcida in laga qaato maaragtay laga qaato aayaat illahi alkowniya in lagu tadabiro la fiiriyo ummadihii naga horreeyey waxay ku dambeeyeen ee ilaahay ku caasiyey dhulkay ku halaagsameen in la arko si looga cibro qaato way ku jirtaa meesha midda kale marka inuu dhulka marayno faa'iido nolosheena faa'iido badan baa ugu jirta iyaduna oo dhulkii waa qaybo kala duwan waa dhul lama degaan lagu noolaan karin dhul biyare oo lagu noolaan karo iyo dhul beeraha ku fiican dhul aan ku fiicnayn dhul dagaalka ku fiican oo buuro iyo maaragtay iyo kaymo iyo leh iyo dhulka bannaan oo lama degaana waxaas oo dhan waxa weeye inaan dhulka marro faa'iidadaasaynu ka helaynaa faa'idada dunyawiya iyo aakhirawiya labada waan ka helaynaa marka faa'idada ku jirta waa taas waxaa ugu badanna asalkuna waxa weeye in lagu ictibaar qaato oo lagu waana qaato ummadihii naga horreeyey ee dhulkan ku noolaa meeshay ku dambeeyeen iyo sababta lagu halaagay inaan ogaano markaasi aynu dariiqa ay ku halaagsamaan uga leexan sida aanu ognahay juqraafigu waxa uu ka mid yahay culumta muhiimka u ah aadanaha waxaa lagu ogaadaa tilmaamaha dhulka waxaana si gaar ah looga bartaa qeybaha dhulka magaalooyinka iyo waddamada badaha dhulka buuraleyda ah togaga keemaha iyo baadiyaha waana cilmi xoogga saara waxaa dul saaran dhulka waxaa qofka aqoonta durugsan u leh cilmigan lagu magacaabi jiray juqraafiyahan waana mid asal ahaan laga kasbaday socodka iyo safarka waxaana aqoon-yahanadii muslimiinta ay cilmigan ku bixiyeen juhdi badan dadaaladoodana waxaa ka faa'iiday noocyada basharka gaal iyo muslim intaba maadaama ay suuro geliyeen in qofka uu tilmaam guud ka haysan karo dhul uusan tegin cilmiga sawirada khariidadaha caalamka waa mid ka mid a qaybta ugu muhiimsan ee juqraafiga waana midka suuro geliya in aan ogaano sida ay waddamadu daris u yihiin inta gobol ee uu ka kooban yahay dal kasta halka ay maraan oobiyada iyo badaha iyo xitaa keymaha badan iyo sidoo kale goobaha ay ceelashu ka qodan yihiin ee biyaha laga heli karo juqraafiyahanka muslimka ah doctor mu'nis ah ayaa kitaabkiisa lagu magacaabo atlas taariikhul islaam wuxuu ku sheegay inay waxba kama jiraan tahay in muslimiintu ay cilmiga khariiradaha ka qaateen griigii hore wuxuuna sheegayaa in cilmigan ay muslimiintu ka kasbadeen safarada iyo socdaalka ashariif al idriisi oo ah aqoonyahan muslim ah waa qofkii ugu horreeyay si dhammaystiran qariiradaha ugu sawira caalamka oo idil ilaa iyo haddana waa isha lasoo xigto idriis oo keliya ma ahan aqoonyahanada muslimiinta ee baalka dahabiga ka galay cilmiga juqraafiga balse waxaa lasoo wariyaa in ka badan afartan juqraafiyahan muslimiin ah oo noolaa cusuurtii hore haddaba qaar ka mid a aqoonyahanadaasi waxaa soo bandhigaya sheekh cabdulilaah cumar ridaa kaxaala waa nin mucaasira oo juqraafiyadii wax ka qora taariikhda kitaab buu leeyahay la yidhaahdo altaariikhu waljuqraafiya fi cusuuri alislaamiya cilmiga taariikhda iyo cilmiga juqraafiya taarikh islaamka marka laga eegayo marka wuxuu xusay oo magacyadooda sheegay labiyo afartan caaliman juqraafiyan oo muslimiintii hore ahaa oo cilmiga juqraafiga ku xeel dheeraa culamaa ku ahaa buu sheegay ma wada sheegi kara afar saddex baan ka sheegi doonaa ninkan kaloo isna la yidhaahdo xasan mu'nis ninka la yidhaahdo kitaab buu leeyahy isagana la yidhaahdo atlasu taarikh alislaam taariikhda islaamka atlaskeeda iyo maat qeybaheeda wuxuu leeyahay ana cilmi aljuqraafiya ibtikaarun islaamiyun khaalis cidda keentayba oo soo darisayba waaba muslimiintaba marka labadan nin raggay xuseen labadan nin aan soo sheegnay ee taariikhdii hore iyo raggii hore ka sheekeeyey iyo dhowr nin ka magacaabayna oo ku xeel dheera cilmiga juqraafiyada ma wada sheegi kara afar saddex baan ka sheegi doonaa ninka ugu horeeya waxaa weeye abu isxaaq oo magaciisu yahay ibnu maxamed alfarisiy magaca kalena uu leeyahy waxaa loo yaqaanaa alkarkhi magaalada karakh la yidhahdo ninkaasu wuxuu geeriyooday saddex boqol iyo afartan iyo lixdii waa raggii hore kitaab buu alifay wuxuu ku magacaabay almasaaliku walmamaalik yuu kitaabkiisa ku magacaabay dowladaha adduunka ka jira iyo duruqyada la maro wad- adduunka jidadka loo kala goosho wuxuu qoray taari wuxuu qoray intii u dhexaysay saddex boqol iyo sideed iyo toban ilaa saddex boqol iyo kow iyo labaatan hijrada sanadahaasuu qoray kitaabka ninka kale oo isna cilmiga ta- ku- juqraafiga ku xeel dheeraa waa nin la yihahda balkhi balkh baa waxay tahay masaaro sharif meesha loo yaqaana maanta afghanistan ku taal halkaasuu u dhashay waa nin muslima abu zayd axmed ibnu sahal albalkhi baa la yidhahdaa isaguna wuxuu noolaa laba boqol shan iyo soddonkii ilaa saddex boqol labiyo labaatankii cumrigiisu waqtigaasu u dhexeeyey kitaab buu isna alifay loo yaqaano suwar aqaalim gobolada suuraddooda iyo shakligiisa u yaalaan kitaabka wuxuu kaloo ku magacaabay ashkaalu lbilaad dhulka shakligiisa iyo suu u kala qaybsan yahay ayuu ku magacaabay ninkaasna ninkaasu ahaa isaguna kitaabka caanka ayuu leeyahay waa waqti hore saa arkas laba boqol iyo shan iyo soddonkii iyo wuxuu noolaa ilaa saddex boqol iyo shan iyo labaatankii waa qarnigii afraad bilowgiisi ayuu geeriyooday ninka af- afraad waxaa weeye ninka loo yaqaan aljayhaani jayhaan waa magaalo maanta ku taalla gobolka eeran kanka saddexaad wahuwa abu cabdillaah axmed ibnu maxamed annasr bin nasr aljayhaani weeyaan wuxuu dhintay isaga ninkaasuna saddex boqol iyo shan iyo toddobaatankii kitaabkiisa waxaa la yidhahda isaguna ku qoray cilmigaas almasaaliku fi macrifati albilaad sida waddooyinka loo mara dhulka looga- la kala ogaado ninka afraad oo isagana ay sheegeen ragga culamada dee mucaasiriinta ee taariikhda ay soo qaateen waxaa weeyaan ibnu xawqal ninka loo yaqa magac dheer ibnu xawqal wahuwa abulqaasim maxamed ibnu xawqal baa loo yaqaana albaqdaadi almawsiliy baqdaad iyo mawsil labadaba midna waa ku dhashay midna waa ku noolaa marka ninka laba magaalo loogu nisbaynayo waxaa laga yaaba baqdaad inuu ku dhashay mawsilna uu ku noolaa caalimka juqraafigan wuxuu dhintay saddex boqol iyo lixdan iyo toddobadii waxaa ina soo gaadhay buu leeyahay qoraagan xasan muunis kitaabkiisii baa ina soo gaadhay suwar alard weliba ay la socoto kharaa'idkii ardayga iyo su- kitaabkana suwar ardi u bixiyey kitaabkan waaba ina soo gaadho maanta waa laga helaa adduunka ninka shanaad aan kusoo gabagabeynayno ee juqraafiga caanka ee aada u caanbaxay ilaa maanta culumtiisii la dar- ee gaaladu xitaa ay ka faa'iidaysato waa ninka loo yaqaano alidriisiy wahuwa ashariif marka la shariif waa waxaa weye dabcan waa ahlulbeytki waa nin reer bani adriis ah waa raggii ku noolaa maqrib alislaam alxasaniy aalibi waa nin xasan ibnu cali kasoo jeeda ninkaas wuxuu noolaa ilaa afar boqol iyo sagaashan iyo saddexdii ilaa shan boqol iyo lixdankii ayuu noolaa waa nin toddoba iyo afartan sano iyo waxaas- nin dhalinyaro buu ku dhintay sida meesha muuqata afar boqol iyo saddex iyo sagaashan iyo saddex markaad ka jarto shan boqol iyo lixdan afartan iyo toddoba meelaha ayuu ku geeriyooday maba weynaan da'diisu laakiin laakiin muxuu ahaa wuxuu ahaa yuctabar ninkaas wuxuu ka dhigan yahay min akbari culamaa'i alju- biljuqraafiya ragga ugu caalisan adduunka juqraafiyada ayuu ku caanbaxay buu ka mid ahaa wuxuu isagoo reer bani adriiski ku noolaa maqrib alaqsa maqrib alaqsa waa meesha maanta loo yaqaano morocco baa maqrib alaqsa la odhan jiray berigii hore galbeedka fog ilan waxay ugu sheshaysaa dhulka Af- dhulka afrika waxay ku taallaa atlaska eh, muxiid alatlas bay saaran tahay afrika ka dambeysa ama galbeed ka dambeeya muslimiintu yaqaaneen muu jirin ilan america waaga lama oqon badda weyntaasa udhexaysay ama muxiidkaas waxa america la yahda adduunka waaga lama oqon marka waxaa loo haystay adduunku halkan ku dhammaaday marka almaqrib alaqsa oo meesha maanta morocco loo yaqaano ee magaalada ribaad la yidhahdo ee caasimada u tahay ninkaas wuxuu ku dhashay magaalada loo yaqaan sabta sabta waxaa weeye labada meelood maanta isbaanishka nimanka sbain iyo isku haystaan marocco isku haystaan oo laga qabsaday maqrib laga qabsaday me- aad maqashaan sabta waa balyela laba maga laba tuulo laba dekadooda ku yaalla ama laba jasiiradooda ku yaalla baddaas u dhexaysa isb- yurub iyo iyo africa wa nashaa wa tacallama fii qurduba ha ku dhasho maqrab alislaam iyo aqsa almaqrib laakiin markii la gudbay oo maaragtay muslimiintu dee waatay xukumaya andalus marka meeshu wax ku bartay ku koray waxay ahayd magaalada qurduba la yidhaahdo ee ku taalla meesha maanta la yidhaahdo ee spain waagi horena ardul andalus loo yaqaanay muslimiinta laga qabsaday marka juqraafiyiinta intaas aan inaga filan soo gaabsanayna mana ahayn taa keliya waa cayinaad ama namaadij aan ka soo qaadanay weeyaan oo keliya sidaa awgeed saynis yahanadii islaamka waxay gacan ka geysteen soo saarista culuum badan oo waxtar leh xilli caalamku ahaa mid xadaaradii islaamku ay meel waliba camimtay hase ahaatee waxaa goor dambe culuumtaasi gacanta ku dhigay reer galbeedka kuwaasoo ka faa'iidaystay taasina waxay u sahashay in ay sheegtaan kuna faanaan inay yihiin kuwa asal ahaan soo hindisay aqoontaasi muslimiintana aanay waxba ku lahayn cilmiga juqraafiyada la yidhaahdo ama cilmika dabiicatul ard sulku dhulku suu u dhisan yahay iyo qaybihiisa iyo kharaa'idkiisa iyo ma- iyo maababkiisa iyo wax lamid a ama beri ha noqde ama bad ha noqdee muslimiinta loogama horeyn waxay ku lahaayeen aad bay ugu xeel dheeraayeen gaaladan maanta maaragtay culuumul maadiya noogu faanaysana waxay naga qaateen ayay horumariyeen markii innagu aan seexanay oo aan ka seexanay wixii ilaahay nagu gargaari jiray oo ahaa iimaan billah iyo taqwa ahaa جواتو إلهي بيدي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون لكن إنه كل حن الدين تيني أي وحوية قرقار كي لهين السينشري يأدون كأن أوطل إنه يعلمت إنه وفره وحيو أردنا إنك تشوكسدين بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى waa hagaag guud ahaan intaasi aan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan kuladi dambe ayaa inoo balan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى